ayaan la injineer cabdiraxmaan haddaan ku weydiinayaan le howlgalkan wuxuu ka socdaa magaalada hargeysa o dee dabcan idinku hargeysa aad ku sugan tihiin waxaa laga yaabaa goobaha ay abaartu ka dhacday inaana hargeysa un ahayn inay tahay baa laga yaabaa gobolada galbeedka hore dee gawayn dhaqaano gobollo kale ahayd haddana bari gobollo waaweyn sida sool sanaag iyo weliba qaybo kamida togdheer bay ka taagantahay ma wax hargeysa un ku koobanba mise gobolada kalena qeyb bay ka yihin bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay horta qorshahani hargeyso kuma koobna jamhuuriyadda qaranka somalilan gobolladay ka kooban yihiin jidhkaaga tusaalaan kusoo qaadanayaa weriye shirwac waxaan kuusoo qaadanaya jidhkaagu hadday meelku damqato jidhkao dhan uu xanuunsanaya markaa haddii caasimadii qaranka laga sameeyey qorshahaas xidhiidh gobollada jira oo maxaanku dhahaa si aan isku dareen noqono hadday farxad ka jirto maxaanku dhahaa magaalo ka mida barigaa waa inay farxadda lala qaybsadaan maxaanku dhahaa galbeedku gobolada kale laakiin seed u xidhiidhaan imika tusaalahaan oo kale halkan aad joogtaan hawshii baad qabanaysaan waad ku dhawaaqdeen kulan baad qaban doontaan dee hawluhuna halkan un maaha dee dhallinyaradii goobo badan bay joogaan kuwaasi qayb ma ka noqonayaan see seed uxidhiidhaysa qorshaa jira marka hargeysa laga sameeyo kulan noocaas oo siday axmed iyo saxrakiin sheegayeen marka kulan caynkaas laga sameeyo waxaa ku xigi doonta gobolka awdal gobolka togdheer markaa waxaan waa wax balaangaraysan oo dhallinyarada jamhuuriyadda qaranka somalilan isku xidhan yihiin
imanka waa dhaqaala waxaa la ururinaya tusaalahaan oo kale hargeysa lagu qabanayaa habeenku tusaalahaan oo kale jimco oo kale la qabanayaa n gobolada kalena qorshuuma yahay in iyaduna sidan oo kale inay qayb ka noqdaan ay kulanadan oo kale qabtaan sidan oo kale isu maamulaan matiinanu bay ku koobnaanaysaa mise kuwa kale laftirkoogana waad u gudbinaysaan fariintan iyo nidaamka waxaan qorsheynaynaa markay hargeysa ka dhacdo caasimada qaranka ka dhacdo waa inay goboladii kale gaadhaa goboladii kalena anigoo kale gobolka awdal baan maxaanku dhahaa ka socdaa marka markaan qorshahan hargeysa aan la garab joogsado walaalahay dhalinyartii hargeysa oo dhan urur maaha xisbi maaha groub maaha laakiin waa dhalinyartii jamhuuriyadda qaranka somalilan oo is abaabulay markaan ka hargeysa la geejiyaan xafladda la qabanqaabiyo tii booramaan qabanqaabin doonaa tii burcaan haddana qabanqaabin doonaa markaa dhalinyartu kuma ekaanayso keliyaata dhalinyarta hargeysa oo keliyaata maaha waagaag haddaan hore ugu sii socdo dhegeystayaal xamse cumar ku joog dabcan isna wuxuu kamid yahay dhalinyarada hawshan wadda ee ku guda jirta xamse waxaa la ururinayaa waa dhaqaale isla dadunbaa la gaarsiinayaa isla gobolaa loo shaqeynaya isku dadunbaa loo shaqeynaya markiin kon nimaadna dhaqaalahan iyo nidaamkan imika aad ku fikiraysaan aad bulshada isugu yeedhaysaan dabcan waxaa iyaguna jira guddi abaaro oo somalilan dee sanado badan kasoo jiray oo hawlay gacanta ku haya qorshayaal baa jira xisbiyadii baa dhinac ka wada dad badan baa wada iyada kuwaasiad isugu xidhantihiin magaarkiin aad waxaan wadaan mise waxa weeyaan waxaa jira nidaam kaloo iyo weliba si kalood uga fikirtiin aad isugu xidhantihiin marka koowaad guddigan dhalinyarada sidii runtii asxaabta aan walaalahana ay sheegeen waa guddi iyagu is abaabulay laakiin haddana dee nidaam iyo system baa jira guddi heer qarana baa jira guddi waxaa jira gobolada ah guddigan dhalinyarada ah waxay la shaqeeyaan oo runtii aanu wixii anagu aanu ama qorshe ama qarashkeena aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaran ee jira abaartii hore sidii ay sahri ka dhawaajisay waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulanay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhalinyaradu ay runtii ku deeqeen mar kale markii aanu ururinay dharka safar baanu hargeysa ka galnay waxaanu tagnay awdal guddigii heer gobol baanu la kulanay iyagaanu ku wareejinay dad ilaa kun qof gaadhaya runtii wixii ay xidhan lahaayeen iyo hugoodii iminka maadaama oo mar labaad ay abaartii soo noqotay intaanan hawshan gelin waxa aanu tallaabadii ugu horreysay ee aanu qaadnay noqotay inaanu la kulano guddigii abaaraha heer qaran gabagabada haddaan ku weydiiyo sanadkii horena waad ama sanadkan horaantiisana waad ka qayb qaadateen abaarihii haddana waad wadaan howlo kaloo dee khayriyana waad ku jirtaan muxuu yahay mustaqbaliyan qushihiina iyo weliba waxaad maskaxda ku haysaan inta xigta walaal cabdixakiinow laba un baan kusoo koobi mid waa fariin oo dhalinyarada waxaanu leenahay aynu isku tashanno sida beesha caalamka mar walba loo yidhahda hanoo soo gurmatana beesha dhalinyaradu inay inay beel tahay ummadda u gurman karta fariinta aan rabno inaanu gudbinaa waa taas qorshahayga mustaqbalku waxau yahay ummaddan inaanan halkaa kaga hadhin wax kasta oo wanaagooda ah inaanu ka qayb qaadano waxa aan runtii wacad ku marno o aanu isu ballansanay dhalinyarada runtiis abaabushay in aanu mar walba ka shaqeyno wixii ummaddan horumarkeeda ah